horta waa mid lagu farxo in soomaali hadda ay isku yimaadaan oo laga soo sheego inay is-afgarad iyo heshiis ay gaarayaan oo hadda ceeba ceebihii waxay ahaayeen in maaragtay wasiirka arrimaha dibadda egad iyo ajaanib kale damaanad qaadiyaal laga dhigdhigahayay si soomaali ay maaragtay ay danahooda meel loo saaro marka waa war lasoo dhaweyn karo inay is-afgarad ku dhow yihiin midda labaadna haddii intii maaragtay siyaasiyiin xamar joogo intii laga fogeeyo bahasha oo awal laga cabsi qabay inay dee say rabaan ay ka yeelaan in niman gobolada jooga ay marka bahashii la wareegaan oo say rabaan ka yeelaan oo ayagu ay soo qortaan xildhibaanada taas waxay noqonaysaa kud ugo macnaha ka guur oo qanjo u guur bay noqonaysaa tan loo baahan yahay lana sheegahayo in go-aanku uu noqon doono waxa weeye in odayaashii dhaqanka ee beelaha maadaama aan hal qof iyo hal cod aan lahayn ay soo xulaan inkastoo maamul goboleedyada awoodo badan la siinahayo oo inay ama liiska marka udambeeya soo gudbiyaan ama guddi ay soo magacaabaan oo maaragtay dadka candidate noqonahaya iyo waxyaaba badan oo fitan iyo inay kala hubiyaan iyo inay kala saaraan marka anagu aniga waxay ila tahay in lasoo dhaweeyo soomaalidu siyaasiyiintii hadda hawsha gacanta kula jirtay inay wax isla soo dhaweeyeen in lasoo dhaweeyo laakiin in laga digtoonaado in macnaha aan shan magaalo ama lix magaalo bahasha lagu kala goosan sidii loo yiri beelaha soo dirsanaya cid matasha ay noqoto wax xalaalan aan lagu mintido bulshada rayidka iyo ciddii kaloo gacan ka geysan kartana ay noqoto maaragtay dad kormeerayaal ka ah sidaan wax ku socdaan oo guddiyaashan hadda laleeyahay waa la samayn doonaa oo midna heer federaal ah oo electionka ka shaqayn doona midna heer gobol ah waxaa laleeyahay madaxweynaha xafiiska qofka ha keensado ama labo ra-iisul wasaaruhu ha keensado guddoomiyuhu ha keensado madaxda gobollada ha keensadaan haddii sideed daacadnimaha oo ummadda danteeda laga fakarayo soomaali magac iyo hufnaan lagu yaqaano baa la odhan lahaa hawshaan noo qabto oo maaragtay maaragtay dadka ugu caansan oo soomaaliya ama ugu sharaf badan oo la yaqaana la raadin lahaa marka hadda nin kas nin kasta qofkii asaga matali lahaabuu ku darsanaa guddiyadan marka dadka bulshada rayidka iyo ummadaha kalena waa inay waardiyaha wax ka qabtaan si aysan dee nimankan sagaalka aysa baasha ay say rabaan isa uga yeelin labada aqal hadda ee uu yeelanayo baarlamanka soo socday aqalka hoose iyo aqalka saraa waxaa la sheegay in ay maamuli doonaan amaba ay saameyn weyn ku yeelan doonaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada muxuu noqonayaa doorka kale ee meelaha aan maamul goboleedyadu ka jirin sida tusaale ahaan hiiraan shabeellaha dhexe iyo banaadir oo kale
waxyaabahaas waxyaabaha hadda laleeyahay weye weli way u harsan yihiin inay soo gabagabeeyaan iyo dadka xataa somalilan kasoo jeeda oo kale iyo in magaalooyinkaas magaalo kamid ah ayagu ay odayaasha dhaqanka ay doortaan baa dadka qaarkiis sheegayaan in la yiri odayaasha dhaqanka oo maaragtay deegaanadaas kasoo jeeda inay dhahaan ama beledweyne ama xamar ama jowhar ama cadaado ama meel gaalkacyo dhihi karaan hadda beelahan banaadir iyo southka dega somalilandna sidoo kale waxaa layidhi iyagoo dadkaas odayaashaa waxay dhihi karaan meel inay doortaan marka dadka meel waa laisugu keeni karaa oo oo macnaha markaas odayaashii laakiin la yiri hawshaan ha galaan waa iyaga in macnaha aan hadhow odayaalba qaarkood dhinteen oo hadda kahor labadii kun iyo labayi tan soo qoray qaar baa dhici karta in la bedelay ama kuwo cusba la doortay marka broceska haddii la rabo xalaal in laga dhigo waa laga dhigi karaa laakiin siyaasiyiin ama musharaxiina ama dad sharaxaya war ay waraaq kusoo qoreen keliya laguma koobnaan karo marka waa in la helo electionkan cid kormeeryaalka ah oo bulshada rayad le oo odayaal dhaqan kusoo jeedaan lasoo wada jeedo kuwa xalaal ah oo oo lagu meel gaari kara meesha ay uga soo baxaan marka samaynta labada aqal baarlamaanka ka kooban muxuu uga duwanaanayaa baarlamaankii hore ee halka aqal ahaa dastuurkay ku qornayd dastuurkan hadda qabiyo qoraalkaabay ku qornayd laba aqal in la sameeyo mar haddii federaal loo gudbay aqal sare oo federaalka maaragtay maamul goboleedyada ka yimaada oo in inuu jiro dastuurkii hore oo garowa kow lagu soo bilaabay waktigii dowladdii sheekh shariif ay jirtay baa halkaas garowa laga keenay kadibna dastuurka la geliyey marka waa lagu khasbanaa oo ayaantii dhaweydna markii la dooranayay hadda madaxweynaha hadda jooga la dooranayay dastuurka waxaa ku qoran labada aqal inay madaxweyne doortaan baarlamaanka fariisa waxay dhaheen aqalkii sarama hayno ee kan ko kan hoose ha iska doorto marka arrin dastuuriyay ahayd maamul goboleedyaduna ay rabeen laftigeedana waa inaysa soo qoran niman siyaasiyiin oo gobolada jooga inaysa soo qoran barnaamij doorasho ku yimid odayaashii dhaqanka iyo baalihii ay laga laga laga doorgeliyay inay noqotay weye anigu aad baan uga soo horjeedaa in nin siyaasiya uu oo aan maaragtay cidna u idman inuu xildhibaano qorto waa in doorasho weyn ama la helaa oo dadkao dhan ah ama doorasho kooban oo hadda sida la sheegay la helaa laakiin haddii ay noqoto nin gobol jooga ama nin xamar jooga baa ama aqal sare qoranaya ama aqal hoose qoranaya way qoran karaan laakiin dawlad aan macno lahayn iyo institutions aan aan aan macnaha dee kalsooni shacab iyo iyo saqa lagu qaban baa ka dhalan kara En- soomaaliyana waxay la ragaaday ha waa nin fursad helay oo wax bursanayo En, ugu dambeyntii cabdirashiid muddada harta aad bay u yar tahay En, agost waxaa la rabaa in wax diyaarsan ay jiraan en, iyo dowlad u diyaara inay xilka kala wareegto dowladda hadda jirta En, qodobadan hadda ay ka doodayeen madaxda ku shirsanayd magaalada muqdisho ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah En, ka doodistooda isku raacistooda iyo fulintooda ma dhammayn kartaa inta aan la gaarin agost Eh, wa- waktigu saa sheegtay aada buu u yaryahay haddana saddex bilood afar bilood baa la haystaa oo oo wax badan la qaban karo bulshada caalamkuna haddii dhaqaalihii iyo ballanqaadyadii hadda ay sheegayaan inay wax walba diyaarinayaan ama dadka in la educate gareeyo ha noqoto inkastoo ay isfahansan yihiin soomaalidu howlahan ama qalabkii iyo agabkii doorashooyinka lagu sameyn lahaa ha noqoto ama in loo diyaariyo dhow iyo toban kun oo qof weeye haddii laba boqol iyo todobaatan iyo shan lagu dhufto eh, konton lagu dhufto thirteen thousand dad ku dhow weeye marka haddii lagu mashquulo eh, aan dee eh, macnaha wakti badan la geliyo waana lagu khasban yahay hadda dee waaba lagu heshiiyey inaan extension la dhicin hawshaana la hirgeliyo marka markii saas wax loo boobsiiyo oo hirhirig noocaas la geliyana waa mararka la kala faa'iidaysto oo maaragta eh, ay dhici karta in dee wax isla marin badan ay dhacdo marka wakti waa- waana yaryahay waana la haystaa